ayay howlgalladu ka socdeen oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka waday shalayaa ugu dambaysay waxay ka qabatay tuulooyin iyo magaalooyin muxuu ahay hoos yimaada ee muxuu ahay ii sheege degmada bokool oo ay kamid tahay meesha la yidhahdo muxuu ahay ii sheege mooragaabey oo ay kamid tahay muxuu ahay jeceel la helay cadowgana runtii muxuu ahay ii sheege meeshaas waxaa ku gaartay waxaa ku gaartay dhibaato dhibaato aad weyna ku gaartay dhaawac weyna ku gaaray oo muxuu ahay ii sheege meydadkooda iyo muxuu ahay ii sheegay qalabkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ay muxuu ahay ii sheegay kala wareegeenba lagu soo bandhigay mar muxuu ahay ii sheegay sida aad u socotaan baraha bulshada dhinaca kale markaad eegto ma kala gaarno guud ahaan hal hal uma tiri karno laakiin qaybaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii special ciidanka dhulka waxay wadaan howlo runtii ummadda soomaaliyeed ay uga dulqaadayaan nimankaa nabaddiidka ah ay ku badbaadinayaan muxuu ahay ii sheegay naftooda iyo maalkooda